ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero booliis militario ayaa wiil dhallinyaraha ku dilay magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaaraha kaga dhacay degmada yakshid ee magaalada muqdisho askartan ayaa dilka u geystay wiil dhallinyaraha oo lagu magacaabi jiray mahad kaas oo darawal ka ahaa gaari askartan ayaa doonayay xilliga ay dilayeen wiilkan in ay maraan waddada xilli ay waddadu aad mashquul u ahayd taas oo sababtay in ay dilaan iyagoo ka baqdin qaba in weerar kaga yimaado xagga xarakada mujaahidiinta al-shabaab hooyada dhashay mahad iyo walaashiisa oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey dilka loo geystay wiilkooda wiilkayga wuxuu ahay nin miskiina oo u shaqaysta dantiisa oo musna aan dhibin oo ilmihiisa u xamaasha weligiisna dari ma roogsanin irid ma roogsanin oro ma qaadanin dulmi ma gelin wuxuu ahay nin maxay aheeday boqol iyo toban iyo afar aan ku tacbay wuxuu ahay nin jaamacad maxay aheed soo akhristay nin islaamiya oo ummadda nabi maxamed aan gardaraysan caruur yaryarow ka degay oo yaryar oo halka ugu yar saddex sano jiro islaantiisana waa xaamilo aniga dhanne waa walaalkeen walaalkeenna wuxuu ahaa mas-uulka hayona waday wiil wax soo bartay oo jaamiciya oo hor u socoda oo ciyaalkiisa uu weyn toban iyo laba sano jiro ayuu naga dilay maanta maalin madow bay noo tahay horta aniga walaalkey waaye aniga walaaaniga waaye wiilka walaalkey iga weyn waaye askarta dowladda federaalk ayaa caadaystay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ciidamadan ayaa dhibaato ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar walba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay la nool yihiin bulshadan